duhur wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka duhur xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo maanta dood adag ka yeelanaya wax kabeddelka dastuurka iyo qaar ka mid a xildhibaanada oo aragtidooda dhiibtay maamulka koonfur galbeed oo awaamiir ka soo saaray askarta dhaca ka geysta deegaanka ceelasha biyaha faahfaahino dheeraada oo kasoo baxaya khasaare ka dhashay shil gaari oo maanta ka dhacay isgoyska baar ubax ee magaalada muqdisho bangiga i b s banki iyo shirkadda alnuureyn oo muqdisho kusoo bandhigay adeeg fududeyn doona xajka iyo cumrada akhbaaraadka caalamka warkeena duhur aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah qaraxyo waaweyn oo israa'il ay ka geysatay koonfurta lubnaan iyo maraykanka oo ka fiirsanaya cunaqabateyn dheeraad ah oo ka dhan ah dowladda ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa duhurnimo talaada ah taariikhdu waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha februaayo sanada laba kun afar iyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka duhur haatan kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aan ku biloobay xildhibaanada golaha shacbanka federaalk soomaaliya maanta waxa ay dood adag ka yeelanayaan wax kabeddelka dastuurka dalka xildhibaanada ayaana maanta oo talaado ah badiba waxa aysan yeelan jirin mid kulamadooda caadiga ahaa balse maanta dooda ayaa ahayd mid aada u xiiso badan qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaana wax kabeddelka dastuurka siyaabooyin kala duwan kaga hadlay iyagoona qaarkood soo hadal qaaday arrimaha ku aadan jinsiyadda iyo baasaboorada ay helayaan caruurta ay dhalayaan muwaadiniinta soomaaliyeed iyo sidoo kale muwaadiniinta ajaanibta ah xildhibaanada halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ah xildhibaan jeego iyo sidoo kale xildhibaan maxamed fiyoore oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka oo arrimaha jinsiyadda siyaabooyin kala duwan kaga hadlay
bismillahi raxmaan raxiim guddoonka labada aqal baarlamaanka labadiisa aqal saxaafadda iyo ciidamada amniga labada guddi guddiga dib u eegeysta iyo guddiga madaxa bannaan dhammaan waa idin salaama assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mudan gudoomiye waa mahadsan tahay xogaa buuq badan baa ka jira safkaas ee idinkoo mahadsan markuu hadlayo xildhibaanku in la dhegaysto
mudan gudoomiye waa mahadsan tahay waa doodii socotaan rabaa inaan ka hadlo cutubka koowaad ee lagu jiro qodobkiisa saddexaad mabaadiyada aas-aasiga mudana gudoomiye mabaadiyada aas-aasiga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee awood qaybsiga marka laga hadlaayo nidaamka federaalka meesha ay ku qoran taha waxaan rabaa in lagu bedelo awood qaybsiga nidaamka beelaha soomaaliyeed meeshaas guddiyada hadday maqlaayaan qodobka sagaalaad isla cutubka koowaad maqaamka magaalada muqdisho cutubkan koowaad oo ku jiray dibaa loo dhigay macnahaas annaga ma fahmin magaalada muqdisho waxay u baahan tahay maqaam ay u baahan tahay waxay u baahan tahay xuquuq ay u baahan tahay maxaa aheeto canshuurta laga qaado magaalada muqdisho canshuurta laga qaado waxaa lagu kabaa maamul goboleedyada dalka marka canshuur bixiyaal waayo waxay u baahan yihiin inay helaan xuquuq inay helaan ay u baahan yihiin tan xigto waa deegaan doorashadeeda magaaladan dadka matalaa degan waxay u baahan yihiin inay helaan xuquuq qodobka qodobka shanaad mudan guddoomiye qodobka shanaad ee cutubka koowaad afka rasmiga jamhuuriyadda may iyo maxaa tiri wax badanaa ka socda ayaantan waxaan rabaa inaan xoojiyo afka afka mayga dastuurkeena kowu ka yahay soomaaliga markii la yidhaahdo maya lagu hormaray haddana waa dee luqadda baarlamaanka gudihiis waa lagu liidaa ma aqaan sababtaas mudan guddoomiye waxaan soo jeedinahaa xeeroosaadkeenna in lagu soo daro maalmaha shaqada ee saddexda maalin ee maalmaha shaqada baarlamaanka uu leeyahay isbuuci maalin ka mid a in aad nagu shir guddoomiso afka mayga si si ay dadkan u bartaan een, loona fahmo afka mayga macnihiisa
guddoonka iyo xil- guddoomiya waa mahadsan tahay iyo guddoonkaba xildhibaanadu waa salaamaya waxaan rabaa inaan ka hadlo eh, mooshinkan waxaan ka qabaa dood qodobka ah eh, tan ilmaha ah la leeyahay jinsiyadda soomaaliya ee qusayso walaalayaal qofka soomaaliga ah ilaalintiisa annaga nalaga rabaa waddankan argagixiso ajaanibaa timid ilmay ku dhaleen annagayna laayeen marka haddaa rabtaan in ilmahaasi ay baasaboorro soomaali qaataan haddaa rabtaan jinsiga soomaaliga ah inuu dhumo anigu ma qabo si qofka soomaaliga uusan u dhumin in lagu daro arrimahaasi labo gabadha soomaalida soomaaliga ah ilaahay hadduu qadaray oo ay dhashay cunug ajnabi ah een, waxaan qabaa cunugaasi cirka kama soo dhicin waddan buu u dhashay aabbihii waddan buu ka soo jeedaa waddanka baasaboor ha uga doonto ha ka keento kadib arrinkiisa ha laga arrimiyo markaasi haddii la siinayo deganaansho haddii arrin kale ay jirto laakiin meesha ay ka bilaabanayso wixii socdaba haddii soomaali ay noqdaan wixii la dhalaba annaga aan dhahno waa soomaali waa kuma qofka soomaaliga ah arrintaasi waa mas-uuliyad darro anigu shalay warqadda la qoraayo waan arkay qoraalkeeda waa la socday waxa laga hadlay ama dadka laga codsaday waxay ahayd in la qoro haweenka boqolkiiba soddon midaasaan ogaa qodobkan waa dheeri toosin waa ka boqolkiiba badisay soddon aniga ma xildhibaan- diidani xildhibaan boqolkiiba toosin waa ka soddon iyo badisay.
dumarka ma diidani laakiin xildhibaan mahadsanid.
jinsiyadda soomaaliga yaa la toosin waa ka dhuminin badisay.
xildhibaano arrintaa waa muhiim albaabkan haddaad furtaan waa ku
dhinaca kalena haddii aynu eegno maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa awaamiir ka soo saaray askarta dhaca ka geysta deegaanada waa deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho waryaheena ibraahim maxamed mayow ayaa warkan noo soo diray
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u-heshiisiinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo ay weheliyaan la taliyaha dhanka amniga ee madaxweynaha guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada iyo maamulka deegaanka lafoole ayaa maanta ceelasha biyaha kulan kula qaatay odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada deegaanka waxaana kulankan intiisa badan odayaasha dhaqanka deegaanka looga dhagaysanayey culeysyo iyo xaalado ka jira deegaanka ugu horreyn odayaasha dhaqanka ayaa maamulka gobolka shabeellada hoose iyo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda koonfur galbeed la wadaagay dhibaatooyin ay sheegeen inay kala kulmaan ciidamada militariga ah ee degan bannaanka deegaanka ceelasha biyaha waxaana ugu horreyn warbaahinta la hadlay guddoomiyaha maamulka deegaanka lafoole ee degmada afgooye nuur ibraahim cusmaan nuur jiiley Eh, mudana wasiir mudana guddoomiye cabasho ama consign ka jirto een, odayaasha dhaqanka oo afkooda aan ku hadlayo een, maxaan ku yidhahdaa xaqiiqdii wax ka soo jiro waxaa waaye in si kaliira loo sheego waxaad u wanaagsan waaye dad badan dadka halkaa fadhiya isugu jiraan qaar waxaa ka mid ah waxay degan yihiin waddada ciidanka militariga ay degan yihiin arbacow Een, sidaasoo kale ganacsatada qaybo ka mid ah halkan fadhiya uu ku jiro consign ama cabasho waxay ka yihiin ciidanka militariga dowladda ee maxaa la yidhahdaa ii sheeg een, halkan ka shaqeeyo cabasho badan ay haday tahay suuqa oo maxaa la yidhahdaa markay yimaadeen caqabada ka dhaco Een, siyaabo kale waxaa u dhacaano laakiin inta badan cabashada maalmihii lasoo dhaafay tirada badneed ee ugu soo laalaabatay waxay ahayd in ciidanka militarigu dadka deegaanka degan ay consign ka yihiin waxaa jira ururka hadda joogo urur kale ka horreeyay sidaasoo kale cabashay ka ahayeen laba ururoo kale kasii horreysay waxaan u malaynayaa in dadkii runtii ah, ciidanka halka markaas joogay ciidan aad u wanaagsan ay ahaayeen annagana waxaa xaq nagu leeyahay Eh, runta sibirba hadday doonta ha ka qaraaratay wixii jiro ama xaqiiqda dhabta jirta dadka aad wakiilka ka tahay inaad sheegtid waa wax laga maarmaan waa wax mas-uuliyad maxaa la yihahdaa mas-uuliyaddana aaday u dhib badan tahay ilah qur-aankiisa wuxuu ku leenaha carda alamaana cala asamaawaati waalardi waljibaal fa abayna ilaa aakhir ilaaya muxuu ahaa inahu kaana daluuman jahuula insaankan qaaday mas-uuliyadda aragtay ilaahuna qur-aankiisa wuxuu ku sheegay inahu kaana daluuman jahuulan marka insaankaasaan ka mid nahay laakiin fariinta dadweynaha degan deegaanka la foole hadday yihiin ganacsatada hadday yihiin dadka maxaa la yidhahdaa odayaasha dhaqanka hadday yihiin maxaa la yidhahdaa wax kasta ay yihiin riboodka ama warbixintay noo soo gudbiyaan in madaxda dowladda aan la wadaagno maanta wax badan waxaa soo laalaabatay odayaashu horteeday fadhiyaan gudoomiyaha degmada afgooye ee ahna duqa magaalada cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe ayaa dhankiisa goobtan ka hadlay Eh, haddana deegaankii uu joogaa waxaan rajeynayaa insha allahu eh, wasiir iyo guddoomiye cabashada odayaasha ay soo jeediyeen insha allah in wax laga qabto aadan u mahadsantihiin gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose mudane maxamed ibraahim bare ayaa sheegay in dhibaatooyinka ay la kulmayaan odayaasha dhaqanka ay kala hadleen saraakiisha ciidamada degan deegaanka ceelasha biyaha tallaabo cadna laga qaadi doono cid walba oo dhibaato u geysata shacabka maanta idin- inaan idin soo gaarno ayaa ilaahi subxaana wa tacaala uu qadiray dhaliilaha ciidanka dhankiisa laga soo jeedinayo oo ay ugu horeyso waddooyinka xirxiran taliyaha ururka waan is aragnay waana ka wada hadalnay amarna waan ka bixinay saacaddaas wixii ka bilowdana waddooyinkii xirnaa waa ay wada furan yihiin tan labaad ee dhanka amniga tan amniga ku saabsan ayadana amar ayaan ka bixinay balse amniga laba jeer in la fiiriyo u baahan tahay marka koowaad amniga annaga maanta waddadaas aan marayna amnigeenu inuu sugnaado boqolkiiba boqol midaan u baahannahay weeye dadka meesha ku ganacsanaya iyo goobaha jooga ayagana inay helaan amni waa waajib annagana saaran mar labaad middaas waxaan ka tashanay taliyaha waxaana ku tashanay in ciidamada amniga qeybahooda kala duwan oo ay booliska nabad sugidda iyo milatariga oo taliyaha ururka uu ka mid yahay intooda inay fa- ay wada fadhiistaan ayna ka soo saaraan awaamir ku saabsan dhanka amniga maxaa yeelay ayagaa u dhun- dhuundaloola dhankaas ayagaana naga og marka sidii xeego loo xego lahaa ciridna uu ku badbaadi lahaa ayagaa laga rabaa taas waa ka wada hadalnay ayadana waxbaa laga bedelayaa tii horeo kale may ahaan doonto dadka dhibaatada geysanaya dadka dhaca geysanaya dadka dhibaatooyinka kale oo kala duwan oo qaarkood aanba la sheegi karin ku dhaqaaqaya amniga iyo cadaaladda ayagaa la rabaa inay wax ka qabtaan amnigaa waxaa la rabaa inay soo qabtaan cadaalad la geeyo laga lagana jaazeeyo wax allaala wixii qaladaada u galay isagaasaa lagula xisaabtamayaa ciidan dowladeed ma aha nin dadka xoolahooda dhacaya nin dadka dhibaato u geysanaya ciidan dowladeed maaha annagana nama nama matalo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta dowladda koonfur galbeed soomaaliya ambasador cabdulaahi xaaji xasan ayaa sheegay in dhibaatada jirta wax laga qaban doono islamarkaana aysan soo noqon doonin
bangiga i b s iyo sidoo kale shirkadda al nuureyn ayaa muqdisho kusoo bandhigay adeeg fududeyn doona xajka iyo cimrada marya ladane ayaa dhamaystireysa
qabtay munaasabad weyn oo lagu soo bandhigayay adeega taysiir oo ahaa mid markaasi fududeyn doona gudashada cimrada si ka duwan sidii hore heshiiskan ayaa waxaana iska kaashaday shirkadda al nuureyn iyo bangiga i b s bank munaasabadan ayaan waxaa kasoo qeybgalay mas-uuliyiin ka socday dowladda xildhibaano madaxda bangiga i b s culimo awdiin madax ka socotay shirkadda al nuureyn mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabada daafuray gudoomiyaha shirkadda al nuureyn sheekh nuurudiin maxamed xuseen isagoona faahfaahin ka bixiyey adeega taysiir iyo waxyaabaha uu qaban doono
adeega taysiir haddaan faahfaahin ka bixiyo dhammaan dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaa cabashada xajka iyo cumrada si guuda usoo lalaabata isku daba dhaca oo yar farsamadaasoo oo xoogaa naga liidato daraaddeed taysiir marka wuxuu rabaa inuu taysiiriyo qofka ugu horeyn intuusan magaalada ka bixin xaggee u socdaa iyo muxuu ugu socdaa inuu ka dhaadhiciyo oo qolo kastoo baxaysa inuu siminaar u qabto wacyigelin ayakoo og waxay u baxayaan dhulka barakaysan makatul mukarama iyo madiinatul mura- munawara waxay uga soo faa'iidaysan lahaayeen dhanka kale mas-uuliyiintii kale ee kasoo qayb gashay munaasabadan ayaa iyagana dhankooda sheegay in adeegan uu ahaa mid loo baahnaa waqtigiisana ku yimid iyagoona uga mahadceliyey bangiga i b s iyo shirkadda al nuureyn
shirkadda nuureyn iyo i b s iyo barnaamijka antaysiir oo magaciisaba la yaab lahaba say u heleen nimanku niman caadi ah ma aha waa fududayn marka magacaas allah u qabto una aqbalo ayaan leenahay in sha allahu tacaala xajka iyo cumradu waa cibaado mana sahlana saa la socotaanba oo weliba xajka inuu jihaad yaha lagu tilmaamay marka fududayntiisa xagga maaliyadda iyo culayska maadigana waa la fududaynaya in sha allahu tacaala waa loo baahan yahay
i b s sidiisaba wuxuu u taagan yahay dhiirigelinta guud ahaan ummadda soomaaliyeed hadday noqoto dhan dhaqaale iyo dhan cilmi iyo dhan waxqabadba adeegan markii ugu horreysay oo aan annagii alnuureyn ka hadlaynay waxa ugu weyn waxay ahayd ummadda soomaaliyeed sida loogu fudayn lahay gudashada waxyaabaha khayriga ah sidaba khayriga haddii la badiyana wax badan oo wanaaga ayaa kordhaya i b s iyadoo doorkaas ciyaarayso ayay maaragtay brograamkan si buuxda u gacan qaaday waxaan rajaynaynaa insha allah dhowaan in dadku si fudud cumradu ku aadi doonaan adeegan mas'aladiisa marka xoogaa toosh lagu ifiyey mas'aladan culimmadu waa fatwoodeen majmaca ashar lajna daa'ima liliftaa sacuudiga cumra bitaqsiid aan yidhahdaa waa mas'alo caan ah oo aan war badan ku jirin qofku siduu qardi ugu qaato adduunyadiisa kale inuu aakhiradiisana u qaato ugu dambeyntii gudoomiyaha bangiga i b s cabdirasaaq cali warsame ayaa soo xiray munaasabada gudoomiyaha ayaana sheegay inay si weyn u garab taagan yihiin shirkada alnuureyn iyadoona bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay ka faa-iideysan karaan adeegkan taysiir aad baan waxaan ugu mahad celinayaa nuuradiin runtii markuu noo yimid oo barnaamijkan noo keenayay inuu barnaamijkaas naga dhaadhacsiiyo naguma qaadan even waqti dhan laba saaca sababtoo ah shayga la wadaaba shay cibaado ahba asalba waxay nooga dhigan tahay annaga in aan cibaadaysanaynaba markaan aan dadka kaalmaynayno waxaanse rabaa inaan wax yar waadixiyo oon kaliyar ka dhigo bangiga i b s sidiisaba kaljarkiisa ah maxaa la yidhahdaa soo qaabkuu dadku ugu shaqaynayo ama ula shaqaynayo sharikaadka soomaaliyeed waa qaab uusan shirkadaha qayb ka ahayn taasaa dhaqan noo ah waxaan marka rabaa inaan idiin caddeeyo shirkaddeennan alnuureyn oo bogaadinaya caawa ee barnaamijka quruxdu badan oon garab istaag ugu muujinayno inaan horta ogaato inaanna qayb ka ahayn oo aanna ku lahayn even one percent share aanna ku lahayn ee shirkad nuuridiin iyo asxaabtiisa wadaan ay tahay laakiin maadaama barnaamij inaan alnuureyn garab istaag rasmi u muujinno soomaalida waxay tiraa ama buur noqo ama buur ku tiirsanaan alnuureyn waxay dhabarka ku tiirsan tahay maanta bangiga i b s oo adeegyadeeda dhan ku dacminaya dhinaca financialka dhinaca kale dhagaxa kale waa iyadoo dadkii wax ka gaabteen ama cibaadadu ka gaabatay ama jeeb ku yaraaday aan xarag dheerays u samaynayno ayada laftirkeeda annaga qaybay nooga tahay cibaadada waxaan rabnaa sidoo kale oon kula dardaarmaya alnuureyn waxaa idin kor saaran howl culus waxaa ballan qaadeen inaad dadka u adeegtaan adeegaas waxaa la rabaa in marnaba uusan gaabis gelin marya ladan xuseen warbaahinta dalsan muqdisho
halka warkaas aad kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana qodobada ka baxsan soomaaliya militariga isra-el ayaa sheegay inay duqeeyeen amase ay bartilmaamasadeen meel dhow sirdoonka waa meel dhow koonfurta lubnaan isniintii shalay muuqaala lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinaya qaraxyo ka dhacaya magaalada jasiya ah ee qiyaastii soddon kilomitir u jirta xadka isra-el ay la leedahay lubnaan afhayeen u hadlay militariga isra-el ayaa sheegay in duqeymahaasi ay ka dhaceen meesha amase baqaarada hubka ee dalkaasi taasi oo jawaab u ahayd diyaarada aan duuliyo lahayn oo kooxda xisbullah ay kusoo rideen gudaha isra-el warkii duhur dhegeysa kala socoteen raadiyaha dalse waa naginta ciddii warkaygu segaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internet ku leenahay
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel